sanadkii lama kun tomiyo fartii golo londoniya qaramada midoobeeya tomiyo shanti luuliya oon aqoonsadeen geeki xirfado dhalinyarada adduunka si lanka dabaaldega muhiimada istaraatiijiyadeed ee yeelata in dhalinyarada laka qalab ay xirfado shaqa shaqo hufangi weliba halabuur ganacsiya mowduuc geeki xirfado dhalinyarada adduunka lama kun labaatan sade weliba waa xirfadlayaalka maalimiinta tababaryaalka iyo dhalinyarada mustaqbalka isbedelka leh taas weliba muujiyaase doorka muhiimka ee maalimiinta tababaryaalka iyo baryaalka kalabiyo kuqaadada koranga si owga xirfado dhalinyarada si markaaseyinku gudubanga suuqa shaqada iyo inisi firfircoon ku qeyb qaadadanga bulshadiyo walbarshada farsamada gacanta iyo tababarka tifed yosefayli langmeelmariisi lanka daboola baahiyo iyadoo weliba la yareeyow caqabado gelitaanka adduunka shaqada hubiyowga in xirfado la heliyooyin haana quseeya waana lang aqoonsanyi horumarinta xirfado iyo dhaqamada faylaa si korlanqaqaada wacyi ka saabsan muhiimada yeelata maalgashiga horumarinta xirfado dhalinyarada golo guud ee qaramada midoobeeye go-aamiyeen in lan dabaaldega geeki xirfado dhalinyarada adduunka tomi shantii luuliyo sanadkii lama kun iyo tomi shanta maxamed cusmaan maxamed agaasimiga wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaro dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya weliba uu soo kuwarbiyey maalinta muhiimadan lata iyo doorka ka wasaarad ahaan dhallinyarada iyo fursadanka siyaayaan in xirfadiyo weeldhadanga runtii maalintan oo kale waa maalin aada u qurux badan waxay nooga dhigan tahay maalin muhiim ah oo muhiim u tahay dhalinyarada guud ahaan adduunka gaar ahaan dhalinyarada koonfur galbeed soomaaliya runtii waa maalin cudada awoodda iyo wax soo saarka dhalinyarada la cabiro maanta oo kale waxaa xusid mudan in dhalinyarada qeybo kala duwan soomaaliya guud ahaan gaar ahaan koonfur galbeed waxaan ognahay in dhalinyarada maanta jirta in ay wax soo saar badan leeyihiin qaar ay diyaaro soo saarayaan qaar ay qalabka dagaalka ay soo saarayaan qaar mashiinada covid ay soo saarayaan iyo qaar kale oo technoloji cusub ay kusoo kordhiyeen oo dhinaca ganacsiga loo isticmaalo marka maanta oo kale waa maalin aada u weyn haddaan ahay bahda wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha koonfur galbeed inagoona mar walba ka shaqeyna awoodsiinta dhalinyarada iyo shaqo abuuristooda iyo barnaamijka hirgelintooda iyo hal uraadinta ganacsi hal uraadinta xirfadaha si ay ganacsi iyo hal wax abuur iyo wax soo saar ay u yeeshaan sanadkan iyo sanad walba waxaa noo qorsheysan dhalinyarada in mar walba aan u ololeyno afkooda aan ku hadalno aan u qareyno si ay dhalinyarada shaqo abuur u yeeshaan si ay dhalinyarada ganacsi u yeeshaan si ay dhalinyarada ay xirfad u yeeshaan xirfadaasoo kala duwan qaarkood technical ah qaarkood soft ah qaarkood ay ku shaqeysan karaan qaarkood xirfad ganacsi ah qaarkood xirfado caadi ah oo maalinla ah ay ku shaqeysan karaan marka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha koonfur galbeed waxay u taagan tahay maalin walbo inay afkooda ku hadasho ay u qareento ay u doodo si dhalinyaradaas mar walba looga xaqabtiro baahiyaha gaarka ay qabaan haddii shaqo abuur ahaan lehed hadday ka qaybgalka ganacsi ahaan lehed hadday ka qaybgalka siyaasad ahaan lehed hadday kordhinta xirfadahooda dhinaca wax soo saarka ahaan lehed haddii dhinaca teknoloji laga dhisi lahaa aadan cabdiraxmaan aadan shaati oo guddoomiyaga ee dhalinyarada gobolka baay-ena maamulooga xarunta xirfado dhalinyarada s b l o ee magaalada baydhaba weliba uuse sharaxaad kubiyey sida dhalinyarada fursado lanku sii kora in xirfadiyo weeldhadan waana laka towbar xirfado shalgadiisan siyo qeyban ku naqdan suuqa shaqada adduunka marka wali ninka dhirkataa ka dhalinyaro ahaan un iyo mayla raayusa ana oo mayla raayusa ku ahaa maamulaha guud ee barashada xirfadaha magaalada baydhabo xirfadka xarunka taalla wali nin taa maalin oo iidan qiimo badan dhalinyarada mayla raayus adduunyada iyaga qeyb ku leena khaasatan dhalinyarada reer baydhabo khaasatan dhalinyarada soomaaliyeed ini oo mayla raayus maalintaasoo eta maalin oo iidan qiimo badan eta waan ini la xasuusada waan eta ini mayla raayus dhalinyarada xirfad la bara lakabraariji lan xirfad an barana nololis eta qabya lankamadi xirfadley ay dhalinyarada xirfadleyta ah bahyahayo mail raayus qabaan wali kumid ah horta ini mail raayus hata tusaale oo kale adduunyada kaleed oo geeka laku maalintaas laku xusaahay geeka ini dadka xirfadlayaasha ah ayin dad oo eed lan qiimayo oo mail raayus wadankaas dhan lan aragow iniyo lafdhabran ayin ka dambeyntii haana kumid ee dhalinyarada walkubaradaasa xarunta xirfado dhalinyarada ee s b l o ee magaalada baydhaba weliba iyo kuwarbiyeenaa walyaabayo kubaradaayaan xaruntasay iyo weliba sidii aan ku faa'iidaysadayaan xirfado shalgadiisan ee la barahaya maaya weliba leeray nuura lisuubo weliba baraday koronto midananto kuhay kowtimi kasaan laakasada kase intanide weliba dantay gasabta intana barad kowtimi kasaan miinaag wadadaga wadaasa leeray hadda aadi ka shaqaysa kor walbada muhiim ee ku baradi silanka shaqaysa iisada oo nisku badbaadiyo ku baradi inteena macnaha walanku qobsado ka shaqaysado waalidiinta macnaha walanku qobado wabaan ka shaqaysado fada macnaha inteena maasha allah walbadan iska bedeli maa madaas intii intii dad qobsaasi walaas ma ogaan hata macnaha walweliba fahmin maxaa ahaa dhibaatooyinka la kulmo kula kulmo iyo walweliba fahmi maada maalinta xirfado dhalinyarada adduunka weliba markaasay lan aqoonsanyo awoodda dhalinyarada iniyooyinga haanoon horseeda koro isbedelka oo markaasay lan go-aamii kora ini lasii xirfado iyo fursadayoon baahanyin siyoon dhisadan adduun barwaaqee oo dhalinyarada markaasay iyo ku faa'iidaysadaan xirfadoosho